Maamulka Jaamacadda Greenhope faraceeda Beledweyne ayaa qabtay munaasabad lagu qoro Turia tartanka kubadda cagta ee sanad dugsiyeedka ah, labada kun afar iyo labatanka shan iyo labatanka, kaasoo ay ka qaybgalayaan kow iyo toban kulliyadood ee jaamacadda. Munaasabada lagu qoro Turia tartanka kubadda cagta ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka jaamacadda, Guddoomiyaha Dhallinyarada Gobolka Hiiraan Maxamed Cabdulaahi Daahiye, Guddoomiyaha Ciyaaraha Degmada Beledweyne Mudan Ismaciil Cali Xasan Sidaani, macalimiin iyo ardayda loo qoro Turia tartanka. Maamulaha Jaamacadda Greenhope faraceeda Beledweyne Ustaad Daahir Cabdi Weli Axmed ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tartanka. Guddoomiyaha Dhallinyarada Gobolka Hiiraan Maxamed Cabdulaahi Daahiye iyo Guddoomiyaha Ciyaaraha Degmada Beledweyne Mudane Ismaciil Cali Sidaani.
run ahaantii maanta farxad gooni ayay noo tahay waxaan daah furaynaa tartanka sboortiska oo ah mid sanadla ah oo jaamacadda sanadkiiba mar laga qabto tartankan waxaa ku tartama dhammaan kuliyadaha iyo qeybaha ay bixiso jaamacadda faculty kasto ama department kasto wuxuu leeyahay naadi naadigaas ayaana waxaa waaye tartankaas ku matali doona hadduu ilaah yidhaahdo tartankan maanta wuxuu noqon doonaa qorituurkiisa waxaana rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo insha allah in si qurux badan uu noogu dhaco sidoo kale waxaan rajaynaynaa si fudud oo qurux badan oo wanaaga inuu noogu bilowdo oo si wa- si wanaagna noogu soo dhammaan doono insha allah Ee, dhammaan waxaan ka codsanaynaa tiimamka iyo naadiyaasha ka qaybgalaya tartankaas inay ilaaliyaan ee, waxaan ku dhahay sharafka iyo magaca jaamacadda tartanka aa ku dheelaysaan wuxuu yahay sports waaye waa isdhexgal ardaydii hore u dhiganaysay jaamacadda iyo ardayda sanadkan kusoo biirtay dhammaan wuxuu u yahay interaction marka loo fiiriyo sportiska waxaana laydinka rabaa hadduu ilaah yidhaahdo meeshaas inaad kusoo bandhigtaan cayaar wanaag iyo is-ixtiraam naadi kasta waxaa laga rabaa qasab maaha inaad guulaysato ama aad guuldaraysato laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad meeshaas wax qurux badan aa kusoo bandhigtaan dhammaan naadiyaasha ka qaybgalaya oo ah kow iyo toban naadi oo ka kala socdo qeybaha kala duwan ee jaamacadda ayaa tartankaas ka qaybgeli doona naadi kastana wuxuu uu rajeynayo waxay tahay meeshaas inuu wax qurux badan kusoo bandhigo haddaa guulaysataan iyo haddaa guuldareysataanba waxaa laydinka rabaa hadduu ilaahay yidhaahdo insha allah inaad wax qurux badan meeshaas aa la imaataan oo wax qurux badanna aa kusoo bandhigtaan Guddoomiyaha Dhallinyarada Gobolka Hiiraan Maxamed Cabdulaahi Daahiye iyo Guddoomiyaha Ciyaaraha Degmada Beledweyne Mudane Ismaciil Cali Xasan Sidaani ayaa bogaadiyay tartankan.
Ee, bismillahi raxmaan raxiim Ee, ugu horreyn waxaan salaamayaa maamulaha jaamacadda greenhope saaxiibkay daahir ee, guddoomiyaha isboortiga degmada beledweyne ismaaciil sidaani maamul ku-xigeenka jaamacadda Ee, ardada iyo macalimiinta dhammaantiin waa salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ee, salaan kadib ee, farxada ii tahay maanta inaan kasoo qayb galo furitaanka tartanka ee, kuliyadaha jaamacadda greenhope Ee, waxayna taas muujinaysaa isdhexgalka dhallinyarada kuliyadaha kala duwan iyo inay soo bandhigaan inay aqoonta bis ku fiicneen inay xirfadda kubaddan cagta ay ku fiican yihiin taasna waxay ku imaaday dadaal iyo maamulka iyo ardada iyo macalimiinta ay muujiyeen Ee, run ahaantii markii kubadda la ciyaaro ee, kubadda markii garoonka la galo xoog looma baahno ee, dagaal looma baahno laakiin waxay u baahan tahay xirfad iyo max- maskax ugu soo gabagabooba si qurux badan haa bismillaahi raxmaani raxiim marka koowaad ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa marka xigta waxaan aada ugu mahad celinayaa ustaad daahir cabdiweli axmed oo aan dhihi karo maaragtay waxqabadka uu ka hayo jaamacadda grib home waa wax aada u muuqdo waxaan marka xigta haddaan mahad celin halkaas ugu gudbo aan rabaa in aan aada usoo bogaadino tartankan loo qabanayo ardadan quruxda badan ee jaamacadda dhigato waxaad ogtihiin waayihii dambe waxaa ka socday degmada beledweyne sportis horumar leh waxayna ka mid tahay jaamacadahan aan maanta tartamada u qaban jirnay jaamacadihii ugu waaweyn ayay ka mid tahay grihome ka shaqeeya khaasatan degmada beledweyne aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan rabnaa hadduu ilaahay idme maalinta uu tartankan furmaayo iyo maalinta wejiga aan ku fadhino iyo maalintaan soo gabagabayn doona hadduu ilaahay idmo si qurux badan sidaan iyo sidka lamida annagoo isku sacbinayno kooxdii qaadana u mahad celinayno inta soo dadaasho tartantana sidoo kale u mahad celinayno inuu tartanka noogu dhamaaday aan ilaahay ka rajaynaynaa Tartankan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona horumarinta isdhexgalka iyo xirfadaha dhallinyarada ciyaarta kubadda cagta, kuwaas oo wax ka barta jaamacadda Greenhope.